dowladda kenya ayaa sheegtay inay xanibaada igila ka qaadi doonto xawaaladaha soomaaliya ee dalkaasi oo dhowaan xanibaad ay kusoo rogtay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ayaa soo saaray amar dib loogu furayo saddex iyo toban xawaaladood oo dowladiisu xirtay laba bilood ka hor kadib markii lagu eedeeyey inay lacag siiyaan kooxaha dowladda kenya ugu yeerto argagixisada qoraal kasoo baxay madaxtooyada dalka kenya ayaa madaxweyne uhuru kenyatta waxa uu amray in bangiga dhexe ee dalka dalkaasi inuu kasoo saaro sharciyo ilaalinaya qaabka ay u shaqeeyaan xawaaladahaasi madaxweyne uhuru kenyatta ayaa sheegay in go-aan kadib loogu furayo xawaaladaha uu qaatay kadib markii warbixin laga siiyey horumarka laga sameeyey baaritaanadii socday ee ku aadanaa dhaqaalaha la siiyo waxaa loogu yeeray argagixisada in uu helay codsi ah in xayiraada laga qaado xawaaladahaasi madaxweyne uhuru ayaa sheegay inaysan cabsi gelin doonin waxyaabaha ay sameynayaan kooxada al-shabaab hadalka ka soo baxay madaxweynaha dalka kenya uhuru kenyatta ee ah in la qaado xayiraadihii saarnaa xawaaladaha soomaalida ayaa waxaa soo dhaweeyey ururka ay ku mideysan yihiin xawaaladaha soomaalida iyo xiriirka xawaaladaha dalka kenya ee la soo gaabiyo k f r a